waxay yihiin la garanaya dhibaatadooda aadka u badanta ee dadku uu doonayo waa in qofkii la sii daayo famkiisa iyo farjigiisa iyo dhagaysigiisa iyo araggiisa wax walba dhibtaada hoose waa ku xor ayaad u tahay afkaaga xor baad u tahay uurkaaga xor baad u tahay wax walba ka dhereg wax walba dhan walba u rid taa laynagu wadaa waa taa ka daayo fahma oo dadka madaxda ee mas-uuliyiinta ah iyo shacbigaba waxaanu leenahay intaa ku baaqaysa wallahi dimuqraadiyad baa la gaadhay oo kanaa la sameeyey bal horta diraaseya waxay tahy dimuqraadiyadda waxaa la idhaahdaa dadkii galbeedkaa la waashay oo miyir u baahane bal horta diraaseeya intaydaan la waalan ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu afa anta takuunu calayhi wakiilan waana sanamka ugu badanee maanta la caabudo weye sanamka ugu badanee la caabuda kaasa am taxsabu ma waxaad u malaynaysaa ana akarahum intooda badan yasmacuuna inay wax maqlayaan aw yacqiluuna oo wax garanayaan dam bay yihiin in hum maa hum ilaa kalancaam may ahaanin buu ilahay yidhi nicmoolaydoo kale mooyaane waa geela iyo adhiga iyo lo-doo kale dadkaad arkaysaa bal hum adallu sabiilan xagga wadda la maro kuwaasaa ka ambasho badan maxay dadiy maxay ummadda yeelaan waxay yeelaya caadaanay caqli lahayn oona garaad lahayn oona tasaruf lahayn nicmoolaydu dee dhib ma leh waxay dhibayaan ma jiro kuwani dal iyo dad iyo diinba way aafeeyeen caalamku waxa uu maanta la cabsanayu la warwarsanyuu la madow yuu la fasahaday waa dulmigooda bal hum adallu sabiilan waxa aynu ka waramayno ee madaahibta ibaaxiga ah ee qofka in la sii daayo jeenigaa rogan dhaqankiisuu noqdo ay sheegayaan dee xooluu ma leh xooluu dee xuduud bay leeyin waxay ku socdaan fidradooda iyo abuurkooda caadiga ayay ku socdaan awrna awr wax kama dayo dee laxina lax wax kama daydo waa macruuf bal hum adallu sabiilan waa markaynu akhlaaqda qura ka warramayn aynaan dhinacyaasha kala duwan ee fasaadkooda u baydhin alam tara buu ilaahay yidhi miyaanaad arkaynin ilaa rabbika ilaahaaga iyo maamulkiisa wanaagsan kayfa madda dilla harhka siduu u kala bixiyey harhkiibuu kala fidiyey walow shaaa hadduu doonaya la jacalahu saakinan wuxuu ka dhigi lahaa mid taaganba mid taagan oon dhaqaaqayn harkaas uma intii aanu harka kala bixinay jacalna ashamsa qoraxdii baanu ka dhignay calayhi daliilan mid tusinaysa oo dee qoraxitimi aba harkii baa yimi harkii waa kaa sunsumaya soconaya xagguu u soconaya uma qabadnaahu ilayna xagga yagaanu usoo qabanay qabdan yasiiran socod oo fudud oo si yaryar ah waa si yaryar ayuu sunsumaya harkaas qoraxda ayay saa isu weydaaranayaan qoraxdaa socota biidnihi tacaalaa harkanaa socda ilaahay tadbiirtiisa iyo tasarufkiisa wax walba ilaahay isaga ayay u tiirsan yihiin oo wax iska soconaya oo sidaa iska ahay ma jiro uma qabadnaahu ilayna qabdan yasiiran qoraxdu ilaahay wadu isaguna hoos maraya wa huwa aladii waa ilaahay jacala lakum alleyla libaasa dhar buu idinka dhigay habeenka habeenkii dhar buu ka dhigay oo sidaa had iyo jeer marka aad seexanaysa daraad huwato ugu baahantay habeenkiina oad u baahantay inaad inuu madoobaado dabeed hurdadii iyo nasashadii aad ka bogato wanawma subaatan waxaanu ka dhignay hurdadiina raaxo hadduu habeenku dhar ahaa hurdaduna waa raaxo waa run wey insaan hurdo waaye dee xaalkiisu muxuu noqonayaa waa inuu indhaha soo saaro dabeetana uu idhaahdo xalay baanan seexaninoo waan qaadiraysanayaan laylahan iyadoo indhuu buurbuuray inay fataatiir u egyihiin marka subaatan ilaahay raaxadiisa in laga faa'idaysto wey marka sabtiga markiisa hore waxaa la ydhaha alqadcu sabatahu bimacnaa qaacahu tacabkii iyo daalkiibay ka jaraysaa hurdada wajacala annahaara nushuuraa maalinkiina wuxuu ka dhigay ilahay soo bixid macnaha waa master darafka naa'iba oo macnuhu ya wajacala annahaara waqta annushuur goor lasoo wada toosoo lasoo baxo oo la isu yimaado wax la isdhaabsadaa ilahay u ka dhigay saasaa dadka ilaahay waktigooda ugu barnaamujeeyey inay uga faa'idaystaanna ay tay u fahmaan awoodaha ilaahay akhri insaanka ka murmaya ee diidan si aad ula doodi karto adoo qanacsan wa huwa aladii waa ilaahay arsala riyaaxa dabayluhu diray bushran bayna yaday raxmati naxariistiisa ka hor bay bushaaraynayaan oo marka madarku soo socdo dabayl aada u udgoon oo neeco wadata ayaa soo dhacaysaoo raxmaadkii iyo xareedii ay ka urayso waa bushran iyo nushran labada qirabe bushran bayna yaday raxmati naxariista ilaahay ka hor ayay bushaaraynayaan oo roobkii inuu hooray oo min jahaadleeyaba muuqanaysa waanzalnaa min asamaai waxaanu ka soo dejinnay maaan dahuuraa biyo aada u wanaagsan oo saafi ah dahuur la yidhiyaa waa daahirun mudahirun baa le shayga u yaqaanaan fuqahadu waa laftiisana waa inay biyahaas daahir u yihiin waxna ay nadiifin karaan ilahay biyahaas u soo deji linuxyiya bihi si aanu ugu noolayno baldatan maytan wadan dhintay wa nusqiyahu aanu u waraabinno mimaa khalaqnaa kuwaanu abuurnay iyaga oo ka mid ah ancaaman xoolo wa anaasiya kathiira iyo dad badan anaasiya jamcu insaanin ama jamcu insiyin anaasiya kathiira dad badan iyo waa xudifa alwal lidilaalati thani iyo ancaaman kathiiran nicmooley badan iyo dad badan oo intuu ilaahay abuuray ka mid a waxay cabbayaan biyahaasay ku noolyihin dalkuna wuu ku noolyahy walaqad sarafnaahu waanu gedgedinnay roobkan baynahum dhexdooda marba meel buu ilaahay ku shubay liyadakaruu si ay u waantoobaan si ay waxu fahmaan ay u ogaadaan ana alumuura wa ana alamdaara wa ana araxmata biyadi illaah liyadakaruu si ay u waantoobaan fa adaa way diideen akaru nnaasi dadka intooda badani ilaa kufuuran gaalnimo mooye wax kale may diideen saa daraaddeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayey marka roobku uu do-o ilaahay waxa uu leeyahy asbaxa min cibaadii mu'minun bii wa kaafirun bilkawaakib addoomahaygii way waabaraysteen iyagoo dadka qaarkood aniga i rumeeyo xidigaha ka gaaloobay qaarna xidigaha i rumeeyoon aana iga gaaloobeen qofkii yidhi mutirnaa bifadli illaah wa biraxmatih ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisaana lagu waraabiyey alxamdu lilah maa shaa allah dee qofka mahadnaqay ilaahay naxariistan u celiyey xidigahana wuu ka gaaloobay anigana wii rumeeyey baa ilaahay xadiisulqudsigaa ku yidhi ka laakiin yidhi xidigii hebel baana lagu waraabiyey xiddiguu rumeeyey anuu iga gaaloobay fa abaa akharu nnaasi ilaa kufuura waa kalad inaad tidhaahdo roobkan loo aayi maayo xoolana ku taransan maayaan liannahu faraaci buu da-ay futo geel jira lagu foorariy bay dhahaan kolkaas ilaahay aanu kaasi noo imanin aanuna soo gaadhin marka walaqad sarafnaahu damiirkan waxa loo celinaya madarka baynahum kolba ilaahay dhan buu ku shubay qur-aankana waa u celiyan aimada qaarkood walaqad sarafnaahu baynahum waa qur-aankii baanu cadcadaynay isagoo dhex yaallo loo soo dejiyey oo dhan walba ilahay waxbuu ka tusaalayay sida aad arkayso walow shinaa buu ilahay yidhi haddaanu doonayna la bacathnaa fii kulli qaryatin magaalo walba waxaan u soo diri lahay nadiiran rasuul u diga falaa tudici ilkaafiriina gaalada ha yeeline wajaahidhum bihi kula dagaalan qur'aanka jihaadan kabiira dagaal weyn kula gal ilaahay awooddiisu dee kuma adkaanayso inuu magaalo waloo caalamka ka midaba rasuul u diro laakiin ilaahay xikmaddiisu waxay keentay nebi maxamed oo qurayn laga dhiga calayhi salaatu wasalaam magaalo walbana ducaaddeedii iyo dadkii ammaanada qaadi lahaa iyagoo ay gaadhsiiyaan oo risaaladani mid calaniyaho dadkoo dha caalamiya ay noqoto marka haddaba codsigooda waxba ha u xeebanin hana u sii maroorsano ha jeclaysanin falaa tudici ilkaafiriin haddaad istidhaahdo kuwan adeecoo raali geli umuurta caalamiga ay ku sheegaan ee wadwadaana waxaa dee iminka akhiiran socdo wax la yidhaahdo alcawlama cawlamada iscaalamiyeintuna dee waa iyagoo awooddooda ku ballaarhsada ay wax ku fasaadinayaan caalamka haddaba kuwa haddaad yeesho dhan walba waad seegaysa laakiin ka hortag baa ilahay u ilahay un raalli geli ilahay haddaad raalli gelinaysana iyagu way kaa horjeedaane wajaahidhum bihi jihaadan kabiira marka waxaa lagula dagaalamaya ugu weyn qur-aankana ilaahay uu tilmaamay inuu yahay waa aayad suuradduna dee waa maki idan markaa qofka qur-aanka haysta ee ku camalfalaya akhrintuu akhriyaya ku camalfalka laftiisa ayaa ah noocu kula jihaadaya kuwa iyo ku xujaynta iyo kula doodida ilan jihaadku marna miiskuu noqdaa marna saaxadda iyo goobta lagu dagaalamayo fagaaraha marka jihaadkan miiska ayaa hogaaminaya ka ah oo dadku markay diintooda ku qancaan garanayaan waxay ku dagaalamayaan garanayaan ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa inay kor yeelayaan oo dhulkiisa ay ka xaqiijinayaan kolkaasay ku jiraan jihaadkii rasmiga ahaa jihaadkii rasmiga ahaa idan markaa fiqiga iyo cilmiga ayaa ka horeynaya kaa kale oo ay tahay dee dadku inay fahamsan yahin waxay u dhimanayaan tii kale u inxiraafaya o u leexanaya waxay ku dhimanayaanba garan maan wajaahidun bihi jihaadan kabiiran boqol iyo afar iyo tobanka suuradood ayaa noqday boqol iyo afar iyo toban masaco iyagaan rasaastoodu dhammaanayninba ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha waa la daldalaya waa laga ridaya wajaahidun bihi jihaadan kabiiran saasay tahay oo nimanka gaalada ee mustashriqiinta ah maqaaladooda mudawanka ah ee ku qoran maraajicda iyo kutubaha waxa ay leeyihiin inta misxafkaa ay haystaan dadka muslimiinta ahi suuragal ma aha inaynu ka xoog badanno ama aynu ka gacan sarrayno waa kii mid iyaga ka midii jeexjeexayay eelahaa dee soo nagaa jeexjeexnayba madbacooyinka o dhan baa baanu ka joojinay waddankaba inay yimaadaane maxay nooga adkaana wuxuu ihi sidaa maaha waa in qalbigooda lagu jeexjeexaa baa la doonaya qalbigooda macnaha si qalada inay u fahmaan qur-aanka markaasaynu kaga adkaan karna wahuwa aladii waa ilaahay rabbi maraja albaxrayn labada badood buu socodsiiyey labadaa badood waxa weeye webiyaasha iyo badaha ama waa badda macaan iyo badda qadhaadha isbaraanbaraya isweydaaranaya haadaa cadbun kani wa haadaa cadbun furaad kani waa macaan iyo waa hungurimar buu leeyahy wahaadaa milxun ujaaj kanina isaguna milxun waa qadhaadh yahay waa dhanaan yahay ujaajun aad buu usii qaraariyo waa dhegajabis wa jacala baynahumaa labada badood wuxuu dhex dhigay barzakhan gidaar iyo wa xijiran maxjuura saatiran mastuuran saatiran wax kala joojiya oo teedaha oo adag barzakhu waa dayr xijrig xijriga maxjuurka ahina waa gidaar sii adag labadaa badoode midina biyaha fiicanta midina biyaha qaraadh miiq yarunbaa udhexeeya ama webiyaashii macalaa laga cabaya wax lagu beeranayo badaha waxa udhexeeya un gidaarkaa leefalkooda iyo mustawaha biyuhu ay ku soconayaan baaba kala sareeyo badiiba hooseysa wa huwa aladii waa ilaahay khalaqa abuuray min almaai biyihii wuxuu ka abuuray basharan buu ka abuuray jidh bani aadam fajacalahu wuxuu ka dhigay nasaban wa sihra nasaban tol wa sihran iyo xidhid wa kaana rabuka qadiira ilaahagu waa mid awood badan oon waxba ku adkaanayn min almaa wajacalnaa min almaai kula shayin xay shay wala nool waa biyahan la cabayo kuwaas baynu inana ka abuuranay biyaha waxaa kaloo lagu fasiray nudfadan yar ee candhuuftae ka imanaysa aabbaha iyo hooyada ee daahirka ah marka biyihii unbaa jidh noqday aleexda waa nudfo yar jidh bay noqdeen saasay u kala tegsayn markaad aragto kan kana uu kasoo bixi karaa maohan nasab iyo sihri ummaddaa dhan buu ka abuuray tol iyo xidhidka ah cadafku wuxuu keenaa bay yidhahdaan culamaau naxw yufiidu ataqaayura waatamaathula ataqaayur buu keenaa labada shay laysku cadfayaa daata ahaan ama laftoodu way kala duwan yihin laakiin tamaathul buu keenayaa fi alxukmi waalicraab xagga xukunka iyo icraabkana waa iskaga mid taa macnaheedu waxa weeye nasabkii iyo sihrigii tolnimadii iyo xidhidtinimadii way kala duwayn xagga marka la eega lafahaantooda laakiin kolka la eega xagga xukumkooda sida loo wanaajinayo ama loo xidhiidhinayo waa isku midun sidaa nasbahabaa iskaga mid nasaban way kor labantay siiranna way kor labantay icraabka saa iskaga mid yihin xukumkana iskaga mid yihin macnaa xagga xidhiidhinta iyo maamuuska laakiin inaad ina abtigana kow kaga siisa iyo ka abtiga ah aad tidhaahda kana ilma adeer baan nahay oo adeerkayo waa reer beni fulaan la dhaqankii dee soomaalida ama aada fogayso labadaba sidaa ilaahay uu isugu cadfay baa loo xidhiidhinaya loo wanaajinaya ummadana dhexdooda ay ugu siman yihin wayacbuduuna min duuni illaahi inta alla ka sokaysa waxa ay caabudayaan maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum waxaan waxna ku tarayn waxna yeelayn wa kaana alkaafiru gaalkii wuxuu ahaaday calaa rabbihi dahiira calaa rabbihi ilaahiisa dahiira mid ka hiiliye weeye ilaahay buu ka hiiliye bal muxuu yeeli waaye wuxuu raacay qori wuxuu raacay hawadiisi wuxuu raacay shaydaan ilaa ilaahay addoonkii kol hadduu shay imaa inuu ilaahay raacabeed waa imaa inuu shaydaan labadaa midunbuu raacayay kolka hadduu ilaahay ka baydho uu shaydaan raacay wuu ka hiiliyey wuu ka hiiliyey dahiira wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi maxamedow ilaa mubashiran wa nadiira adigoo bushaaraynaya oo digayaa lagu daray wadiifadaadu waa taa dadka inay qasab ku hanuunaan oo qalbigooda hidaayadu ay gashay qancaan adigu malihide waad gaadhsiinaysaa digniinta iyo bushaarada iyo balaaqa ugu wanaagsan qul waxaad tidhaahdaa maa asalukum calayhi min ajrin xaqanaan idinsoo gaadhsiiye adduun idinkuma weydiisanayo ilaa man shaaa laakiin man shaaa qofka doona an yatakhida inuu samaysto ilaa rabbihi sabiilan ilaahiisa jid uu maro rabbi uu ku raaligeliyo ilaahay gaadhsiiye qofka doonaya inuu samaysta faliyafcal dee ha sameeya kaasi waa kii la doonaye sidaa weeye ammaanadan markaad dadka gaadhsiinayso adigu adduun kama doonaysid maslaxana kama raadinaysid laakiin waxa weeye cibaada iyo wax ilaahay uu kugu addoonsaday iyo waajib lagu saaray baad gudanaysaa oo aad ku amran tahay kolkaa dadkii qolana waa baydhaysaa qolana ilaahay bay jidkii ay u marayeen ay ku raaligelinayaan marayaan watawakal tala saaro arrimaha u dhiibo cala alxayi ilaahi cala alxay ilaaha noloshiisu daa'imka tahay aladii laa yamuut kaasoo aan dhimanayn waljinu waalinsu yamuutuun wey jin iyo insiba way dhimanayaan wasabbix bixamdi ilaahay u tasbiixso adoo mahadnaqiisa ku daraya mar walba daakir ahow laa yazal qalbuka walisaanuka radban min dikri illaahi tacaala wakafaa bihi isagaa wakafaa bihi ay wakafa allah ilaahay baa ku filan khabiiran bidunuubi cibaadih khabiiran mid xogogaal u ah bidunuubi cibaadihi addoomihiisu waxay sameeyaan oo dhan isaga xogogaal u ah wuu ku filan yahay taa marka aayaddu bushaarana waa tahay digniinna way tahay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam iyo qofkii xaq ku socdaba ilaahay waxa uu tilmaamayaa kol hadduu ilaahay haysto ilaahay kol hadduu haysto inaanu cid kale u baahnayn midhka kale waxa uu sahay qaadanayaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayuu sahay qaadanayaa si ay ruuxdiisu qawi u noqoto liyusbixa almu'min alqawiy alladii huwa khayr aladii ilaahay tala saaro khalaqa asamaawaati waalard samooyinkiiyo dhulkaba abuuray wamaa baynahumaa ayo inta ka dhaxaysa fii sittati ayaam lix maalmood gudahooda oo muddo kooban wuu ka yarayn kari lahaaye xikmaddiisunbuu saaw yeelay maalmahaasaynu rumaysannahay oynaan garanaynin ilaan qorax iyo dayax iyo waxba ma jirini ma intan imikay leegaayeen mise way ka dheeraayeen mise way ka yaraayeen allahu aclam uma istawaa cala alcarsh carshigiisuu ilaahay ku ekaaday ekaansho oo ka makhluuq oo kale aan ahayne isaga unu qalma oo aan la dafirayn alraxmaanu huwa araxmaan ilaahay waa alraxmaan waa kii naxariistiisu ay caamka ahayd asmaadiisu ka mid yihi magacaas fas'al bihi khabiiraa fas'al weydii khabiiran mid xogogaal ku ah bihi arrimaha lagu soo sheegay abuurka iyo ummadda ogaanshaha u leeyay ka aad weydiinaysay xogogaalka u ahay waa ilaahay khabiir cid kaloo xogaalnimadiisa gaari karaysaa ma jirto liannahu yaclamu sira wa akhfaa wixii la qariyey wixii lagu faqay wixii laabtu wada ogsoonyi waidaa qiila lahum marka lagu idhaahdo mujrimiinta usjuduu liraxmaan ilaaha raxmaankaa u sujuuda kolka la idhaahdo ciddii doonaysaaba ha tidhaahdee waa mid in la is amro ku habboone qaaluu waxay idhaahdeen wama raxmaan oo raxmaankaasi muxuu ahaa an nasjudu miyaanu fooda u dhigaynaa bay idhahdeen limaa ta'murunaa ka aad nafarayso ka aad nafaraysa u sujuuda leena markaasun baan u sujuudnaa wasaadahum hadalkaasi wuxuu u kordhiyey nufuura didmo iyo inay firgad noqdaan ay fogaadaan ay sii fogaadaan baa hadalkaasi u kordhiyay kaanahum xumurun mustanfiratun farat min qaswara dabeer dibadeed ka carray dad ugaadhsanaya u egaadeen usjuduu liraxmaan sujuuddana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay wakhtiga addoonku ilaahay ugu dhow yuu taar u diranaya inay tihi wakhtiga ugu dhowyi markaa inuu ducada ku dadaala inay tihi watiga halkii ugu sharaf badnayd jirkiisa ilaahay uu dhigaya fooda dar usjuduu liraxmaan qaaluu wama raxmaan war allah baanu naqaanay bismi illaahi baanu odhan jirnay raxmaanku muxuu ahaaday qul idcu llaha aw idcu raxmaan ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusna ilaahay allah ku barya amaa raxmaan ku baryo magacyaadu wanaagsan buu ilaahay leeyahy tabaaraka marka alraxmaanna ilaahay oo keliya ayuunbaa lagu magacaabaa luqada carabiga mar quray soo aroortay in nin lagu tilmaamay musaylimat lkadaab la odhan jiro nebinimo sheegtay yabna alakramayni aban anta kaytu lwaraa laa zilta raxmaana mujrimiintii caabudayaybaa waxay idhaahdeen ee nebiga u haystay kii aabbihii iyo hooyadiiba ay wanaagsanaayeenow anta kaytu lwaraa khalqiga kii u gurmanayay baa tahay laa zilta raxmaana weligaa raxmaanahu ubay idhaaheen kolkaasaa bacdul aathaar baa sida siirada waxa ay tilmaameen inuu cali u jawaaba uu yidhi yabna alakhbathayni aban anta sharu lwaraa laa zilta shaydaanan kii aabbihii iyo hooyadiiba ay liitaynow khalqiga adigaa u shar badan weligaana shaydaan ahaw marka raxmaan ilaahay unbayayuunbaa luqada ay kusoo aroortay asmaadiisa ka mid tabaaraka waxaa baraka batay aladii ilaahay jacala yeelay fi samaa'i xagga kore iyo cerka buruujan xidigo wajacala fiiha samadii wuxuu yeelay siraajan qorax aada u iftiimaysa iyo wa qamaran muniira dayax wirwirhaya oo isaguna sidaa u iftiimaya awoodaha ilaahay kor iyo hoos u heg wa huwa aladii waa ilaahii jacala yeelay alleyla waannahaara habeenkiiyo maalintii khilfatan buu ka dhigay kuwa cishatamaya ama kaltamaya ama isweydaaranaya liman qof buu uga dhigay araada doonay an yadakara inuu waantoobo wax faa'iidaysto wakhtiga dabaqabateeyo aw araada shukuuraa ama inuu mahadnaqa doona saasuu wakhtigu yahay wakhtigu waa jaanis fursad baa ilaahay u siiyey qofka wuxuu camal qaban lahaa iyo cibaado maalintii ee uu kororhsan lahaa hadday dhaafto inuu habeenkii dabaqabateeyo wuxuu habeenkii qaban lahaa hadduu dhaafana inuu maalintii dabaqabateeyo khilfa sidaa daraaddeed buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka xisbigiisii ka seexday iyo cibaadadii iyo witrigii habeenkii hadduu maalintii la yimaado tiyoo kalunbaa loo qori waa ilaahay nicmooyinka uuna siiye weeye ay tahay inaynu ka faa'iidayno wakhtiga wa huwa aladii jacala alleyla waannahaara khilfa waa laba isbedbedelaya oo cishotamayo kaltan bay ku jiraan liman araada liman qof buu ya khilf araada an yadakar an yadakara inuu waantoobo oo dee uu dikrigii qalbiga aw araada shukuuran iyo dikrigii xubnaha waxaa ilaahay oo halkan ka tilmaamayaa saddex iyo toban saddex iyo toban sifo awliyadiisa waa wanaagsani ay leeyihiin ee axbaabta ilaahay ee ilaahay uu jecel yahay oo ay tahay runtii mid walba sideeda inaynu u koobigarayno oo aynu u qaadanno oo aynu noqonno kuwa lagu ammaano oo aanaad iska dhigin aanad odhanin dadkan la sheegayaa waxa weeye dadkii hore iyo asxaabtii iyo dadkii qaaliga ahaa ee wanaagsanaa heerkan ma gaari karno waa in aan adano laakiin waa inaynu mar walba ku dadaalnaa inaynu sifooyinkan yeelano waxaanaad arkaysa alla wuxuu ku ammaanayaa dadkan rabbaaninimada waa dad ilaahay wuxuu ilaahay ku ammaanayaa cibaadada wuxuu ku ammaanayaa siday ilaahay u yaqaanaan iyo siday ugu talagalayaan ugu diyaargaroobayaan aakhiro iyo siday waktigooda uga faaidaysanayaan waa cibaad raxmaan baa ilahay uri idaafadaasina tashriif baa la ydhaa addoommahoo dhan ilaaha raxmaankaa iska lehoo abuuray laakiin kuwan si gaara wuxuu ilaahay cibaaduraxmaan ugu bixiyey way ogolaadeen ilaaha raxmaanka inay addoommo u yihiin halkay dad badani ka murmeen aladiina kuwii weeye yamshuuna cala alardi hawnan dhulka ayay u socdaan si degan ayay u hadaafaan dhulka guudkiisa marka qunyar socodku maaha mid iska yeelyeelahoo si macal ducufa inay u soconayaan maaha oy aayar luudayaan si ismiskiinina waxaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam siiradu ay xusaysaa in markuu soconayo la moodayay inuu kasoo daadegayo meel buura ama sanaaga inuu kasoo daadegayo sida uu maaragtay aanu cagajiid iyo waxba ulahayna uu u jamjamleey ee u soconayo tallaabo xoog laho muddo kala oo qofka cadowgiisa uu ka durkayo cumarna waaba kii edbinayay nin uu arkay isagoo si ducufo u soconay ismiisa wa idaa khaatabahum uljaahiluuna kuwa ka dhacsani kolka ay la hadlaanna ama la jaafaa jirqaan qaalo waxay dhahdeen salaaman aan kala nabadgal jaahilku waxa weeye qofka aan qadarka iyo milgaha uu qofka muuminka ee walaalkii ka mudanya aan garanayn dad dadka iska aflagaadeeya un oo shaqo ka dhigta wey inay cid wax ka sheegaan ama aan dadka wadada maraya ka nabadgelayn qaaluu salaaman aan kala nabadgalno salaamtii assalaamu calaykum ahayd maha salaamu lmutaaraka ayaa la idhaahdaa waa anshaxa fiicana lagu dhaafo dadka adabta daran haddii aanay naseexa iyo waxba qaadanan waladiina kuwii weeye yabiituuna yeeyey ee hooyanayay lirabbihim ilaahooda ayay u aabariisanayeen sujadan wa qiyaama iyagoo ilaahay fooda u dhigayo u taagan cibaadada habeenkiibaa ilaahay uu ku ammaanay lilaahi qowmun akhlasuu fii xubbihi faradya bihim wakhtasahum qowmun qowmun idaa janna adulaamu calayhimu baatuu hunaaka sujadan waqiyaama khumsa albutuuni min altacafufi dummara laa yacrifuuna siwa alxalaali tacaama raashinkooduna waa xalaal habeenkiina saasay ilaahay ugu taagan yihiin oo ay u caabudayaan yabiituuna lirabbihim sujadan waqiyaaman cibaadadooda habeenkiiba aada u badan faral iska daayo meel bay ku tiiriyeen arrinkiisa eh waxay aada u badiyaan sunnaha witrigiila salaatuleylkii qaybii kala duwan waladiina kuwii weeye mu'miniintu yaquuluuna odhanaya rabbana shrif ilaahay ow naga duucannaa xagga yaga cadaaba jahannama naarta jahanamo laydhaa ilaahay oo cadaabkeeda naga du ina cadaabaha kaana kharoona cadaabkeeda wuxuu ahaaday mid kulol oo laasima oo aan qofka ka fuqaynin hadduu ku habsado innahaa naartaasi saat way xumaatay mustaqaran meel lagu sugmo iyo mustaqaran meel lagu nagaado waa muqaaman iyo meel la istaago meel lacaga dhigto iyo meel deegaan noqoto halkaasaa u xun naarta waaladiina kuwii weeye cibaaduraxmaanku addoomaha ilaahay waxa weeye aladiina kuwii idaa anfaquu markay wax bixiyaan lam yusrifuu aan xadda tallaabinan xadhigga goosan walam yaqturuu aan adaygin aan la xajeclo xumaanin wa kaana ay xaaluhum arrinkoodii wuxuu noqday bayna daalika qawaaman labadaa dhexdooda mid ku toosan ayuu noqday oo wixii waajiba ee saaran way yaqaanaan khayrka waxbay ku bixiyaan israafkuna dee waxalla wixii gacantooda hayay ma wada hurgufaan aimada qaarkoodna waxay ku tegeen israafku wuxuu noqonayaa macsiyo oo wax lagu bixiyo ayuu noqonayaa walam yaqtu markaa waxa wey idaa anfaquu lam yusrifuu meel xunoo xaaraana waxba kuma bixiyaan walam yaqturuu mana adaygaan oo meeshii khayr lahayd kama adaygaan inay wax ku bixiyaan israafku waxaa kaluu noqon karaa qofkii oo si xun wax u akala oo u cunaa sida aimada qaarkood ay ku fasirayeen anas ibnu malik baa wuxuu leeyihi isagoo dee nebiga ka waranaya calayhi salaatu wasalaam min asarfi an ta'kula kula ma shtahayt inaad daldasho uun wax kasta oo aada doonto uun inaad cunto sarfiganay ka mid walaa taqlu fii shayin min alamri wakhtasid kilaa qasdi lumuuri damiimu kilaa qasdi kilaa tarafay qasdi lumuuri damiim xaatim adaa'iba waxa uu lahaa idaa anta qad actayta badnaka suulahu wa farjaka naala muntaha dami ajmaca afkaaga iyo ibtaada marka aad waxay doonaan oo dhan siiso waxay ku gaadhsiin doonaan ceeb halka u dambaysa muminiintaasaa ilaahay waa maano waxau ihi waladiina kuwii weeye laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar ilaahay ilaaha kale lama caabudaan towxiid khaalisay leeyihin walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq naf ilahay uu ka xaraam yeelay dilkeedana ma dilaan xaqay ku dilaan mooyaane walaa yaznuun mana sinaystaan sinada waxa la ydhaha xaraamtana way ka durugsan yihin waman yafcal qofka sameeyo daalika arrimaha lasoo sheegay yalqa ahaaman yalqa wuxuu la kulmi doonaa ahaaman dembiyaal jazaa alaahaam weeye dembiga abaalkiisuu la kulmiyo naaraa yudaacaf lahu lcadaabu cadaabkaa loo laablaabi doonaa yowma alqiyaamati dharaarta wayaklud fiihi muhaana wuu ku waari doonaa wayaklud fiihi cadaabkaa wuu ku waari muhaanan isagoo la duleeyey oo waxba u hadhin ilaa man taaba qofka ilaahay u toobad keena mooyaane wa camila camalan saalixa wa aamana dheh qofka intuu ilaahay u toobad keeno iimaan wanaagsan la yimaada wa camila camalan saalixan camal fiicanna fala faulaaika yubadilu allahu kuwa ilaahay wuxuu ugu doorinaya sayi-aatihim gafafkii ay sameeyeen xasanaatin wanaagyaal waa nicmada ilaahay hadduu qofku si dhaba u toobad keeno intoo laga tirtiro wixii hore ayaa halkoodii loo gelinayaa wanaag towbadayna ilaahay aad buu jeceliyay wa kaana allahu kafuuran raxiima ilahay baa dembiga dhaafoo naxariis waman taabaka ilaahay u toobadkeena e usoo laabta oo camila saalixan camal fiican fala rag iyo dumar mid kasta ahaadee fa inahu yatuubu ila allah ilaahay wuu u noqonayaa mataaban noqod noqod dhab ah waaladiina kuwii weeye mu'miniintaas laa yashhaduuna zuura wax alla waxa dembigaa goobjooguma noqdaan hadday tahay gaalnimada hadday tahay baadilka hadday tahay markhaati beenala hadday tahay cadaalad darada azuur wixii baadila goobjooguma noqdaan raallina kama noqdaan iyana lama yimaadaan cid la imanaysana isma ag taagaan oo kama ag dhowaadaan wa idaa maruu bilagwi waxaad bilaa macnaha ah kolka ay soo maraan maruu kiraaman waxay soo maraan iyagoo anshax fiican iyo edab leh oo iska dhaafayo salaamantii uun ku dhaafaya kiraaman iyagoo waan wanaagsan bay weydaartaan wakhtiba uma hayo qofka muuminkaah wixii laqwiya bilaa macno ah waaladiina kuwii weeye idaa dukiruu marka lagu waaniyo biaayaati rabbihim ilaahooda aayadihiisa oo aayadaha qur-aankaa kolka lagu wacdiyo lagu waaniyo lam yakhiruu calayhaa aayadaha uma dhacaan summan wa cumyaanan iyagoo dhegala oo indhala iskama sujuudaan laakiin waxay sujuudaan iyagoo dhega qaba oo indha qaba oo aayaadku dhodhan u samaynayaan waa macno lagu fasiray aayaadka marka lagu waaniye mar kale lam yakhiruu calayha lam yakhiruu canhaa kama dhacaan summan wa cumyaanan iyagoo dhegalo oo indhala laakiin way la qabsadaan aayaadka si fiican bay u dhegaystaan awsaafta mu'miniinta iyo ammaantoodu waa kuwa wallahu aclam